magaalada gaalkacyo maalmahan oo dhan waxaan ka wadnay howlgalla amniga la xidhiira gaar ahaan midka muuqda oo maleeshiyaadka iyo xarayntooda iyo ku saabsan iyo jekboyntyada in laga wareejiyo waxaa barbar socday howlgallo kale oo argagixisada oo runtii halkan ukumo xoogan ay u yaallaan oo sababay inay dilaan yacni dad badan oo muhiimaho bulshadan ka tirsan waxaa jiray unugyo ka tirsan wasaaradda amniga oo kaashanaya ciidamada danab runtii maalmihii lasoo dhaafay waxay qaadeen howlgallo guulaystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday waxaana lagu guulaystay xalay ka hor daraad waxaan qabannay miino kuwa baabuurta lagu dhajiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmuduga baabuurka la igu dhajiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaa qabannay waxaan dabagalnay dhammaan kooxihii ka dambeeyey waxaana ku guulaysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo geliyey oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsado caadi ee u taqaanay oo biyaha gegeyn jiray oo la yidhaahdo aweys macalin maxamed xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada marka uu maaragtay meelna gelin rabay ninkaas odagaa markii la xidhay oo interview la weydiiyey wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii isaguna howlgallo badan oo dad muhiima lagu dilay labadooduba iyo kooxo kale oo ayaga wahliyaahay ay halkan ka fuliyeen waxaana ninkaas la dhihi jiray maxamed xasan faarax oo ku magac dheeraa xuseen oo ka soo jeeda laascaanood ninkan dambe oo amiirka ahi wuxuu la diriray ciidamadii amniga wuxuuna isku dayey inuu ka baxsado kadibna rasaas ayay bistoolad ayuu watay bistooladii xabado badan ayaa la isdhaafsaday kadibna halkaas ayuu ayay ciidamada amnigu ayay ku dileen asagoo isku dayey inuu ciidamada amniga qaybo ka tirsan uu meesha ku laayo hadafka howlgalka horaan u sheegnay howlgalkoodu wuxuu ahaa inay wasiirka amniga ama cid kastoo muhiima oo reer galmudug ay beegsadaan waxay ahayd in ay dhiciseeyaan howlaha amniga iyo dowladnimada ee ka socota gobolladan galmudug